Dhalinyaradan oo ku nool magaalada beledweyne ayaa noloshooda ka maareeya fujinta dhagaxa lagu dhiso guryaha kuwaas oo laga soo raro buuraha ku yaala duleedka bari ee magaalada. Fujinta dhagaxaantan oo intooda badan ku jira dhul adag ayaa loo adeegsadaa burus, badil iyo biro kale. Axmed Maxamuud Siyaad iyo Salaad Cabdi Casooble oo ka mid ah dhalinyaradan ayaa ka waramaya sida ay noloshooda uga maareeyaan shaqadan.
Waxaan ka shaqeeyaa dhagaxaan ka shaqeeyaa adiga muddo oo shan iyo toban sano camal ah labada kun iyo shantii aan soo galay waa muddo oo kow iyo toban sano camal aan ka shaqeeyaa. Waxaan ku shaqeynaa gaariga oo dhagaxa rabo baa waxaa noogu imaanaa meel oo isku imaad oo fira ah oo la isugu yimaado oo shaqaalo isugu yimaadaan aan isugu nimaadaa halkaasoo baabuur walbaaba intuu shaqaalo raba ka wadana dee buurahaasa la aada ama waadiyaasha la aada sidii wax loo soo helo maanta lagu soo shaqeynaya meelaha dhawaan kasoo qaadan jirnay adiga yoomiye afar kaariko shan kaariko lix kaariko sidii oo kolba dalabka shaqada ay tahaan wax ku keeni jirnay laakiin haddii dalabka isagoo taagana hadda yoomiye aan laba kaariko la keeni karin maxaa yeelay jaagii waxa loo doonaya ama baardheera loo doona ama kala bayra loo doonaya iyagaasoo adana si tabartii sii dhammaaday buurta aragta aan fuulnaa waa adi on shan iyo toban kilomitr labaatan kilomitr waa waa ceelgaal waa harar waa qowlad waa xujuub waa sariraale waa teegbuule meeshii buurba aan jid ka saarnaba aan ka fuulnaa qalab wax lagu jabsho waa jiraa oo kambani laga hela waa jiraa oo dhagaxa jibsho ama soo saara ama oo fudeeyo waa jiraa daa laba kaar ka heshid daa saddex kaar ka heshid daa afar kaar ka heshid barga waxaa soo tuurataa helisa